shiishayahanada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa soodinbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan waxay ku toogteen askari kenyaati ah gelinkii dambe ee shalay ayaa askarigaasi toogasho lagu dilay waxa uu difaac kaga jiray xero ku taalla deegaanka shangaani oo dhaca xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan ciidamada dowladda kenya ee halkaa ku sugan ayaa sida muuqata xilligaasi waxa ay wargeliyeen dowladdooda waxaanay u sheegeen in askarigii la dilay taasi waxa ay keentay in diyaarad helikoftar ah ay ka soo caga dhigato goobtii askariga lagu toogtay waxaa la sheegay in meydka askariga kenyaatiga ah diyaaradda lagu qaaday ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ciidanka ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin diryaanka hubka la iswadaarsanayey ayaa laga maqlayey deegaanka baarka iyo deegaanada kale ee nawaaxigiisa hamaba ood wadaagta la ah deegaankaasi ciidamada ku sugan ayaa marar kala duwan waxa ay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaab ulmujaahidiin iyadoo askar laga dilay kuwana laga dhaawacay dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxaa dagaal ay ku qaadeen farisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka lafoole oo ku yaala inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarkaasi ayaa wuxuu ahaa mid qorshaysan iyadoo in muddo a dagaalku halkaa ka socday isla wilaayada shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin jannaale oo u dhow magaalada marka dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ku dilay gudaha magaalada muqdisho shalay ayaa sarkaal lagu magacaabay cabdikuus waxaa lagu dilay degmada hodan si gaara dilku waxa uu kaga dhacay agaarka iskuulka dhagax tuur sarkaalkan ayaa ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka ah horey magaalada muqdisho waxaa loogu dilay askar iyo saraakiil badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo dilalkaas qaarkoodna ay dhowaan dhaceen waxaana xusid mudan in askartii dilalka loo geysta qaarkood hubkii ay wateen laga furtay oo u gacan galay xarakada shabaab ulmujaahidiin